maamulka degmada kaxda oo horkacaya gudoomiyaha degmada mudane cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta furay wado jaay ah oo laga hirgeliyey waaxda saddexaad ee cumar fiyaaska ee degmada kaxda wadadan ayaa ahayd mid dhib weyn ay ku qabeen shacabka iyo isu socodka gaadiidka gudoomiyaha degmada kaxda mudane cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa ka waramaya muhiimadda ay leedahay wadadan iyo sababta loo dhisay waddadan hal kilomitir ku dhow waxaa adkaatay inay hooyo marto umulala mariyo oday waayeeloo xanuunsan mari waayo adeegii bulshada u gudbi waayo waa waddo muhiim u ah bulshada waxayna isku xirtaa xarunta xafiiska degmada kaxda iyo waaxda iyadoo laamida ka soo dhacda waddadaas maanta ayaan uga xamdiyeynaa way furanta waxaan rabnaa oon halkaan baaq uga dirayaa dhammaan shan saddex afarta waaxood ee kale degmadu waa shan waaxood inay ku daydaan guddoomiye waaxeedkan odayaasha dhaqanka ee afarta waaxood ee kala deganna ay ku daydaan odayaasha dhaqanka ee cumar fiyaasko iyo hooyooyinka reer cumar fiyaasko waaxda saddexaad maanta waxayna barayaan in waddooyinka la furan karo jeebkaagana lagu tashan karo kabacdina ay bulshadu waddada si si qurux badan u mari karto waxaa nagu hogaamiye oon wakiil uga nahay shaqadan guddoomiye madaale waa og tihiin markuu imaaday wuxuu dhagax dhigay waddada ex kantarool iyo kaxda isku xirta maanta waa gebagebo haddana wuxuu dhagax dhigay dhammaystirka waddada degmada kaxda oo afar kilomitir dhisnayd dhammaystirkeeda si ugu soo rido waddadan afgooya laamida afgooya inuu ku soo rido guddoomiyaha gobolkuna waa ballan qaaday waxaana lagu keeni doonaa laamidan aan hadda taagannaha way imaan doontaa haddaba guddoomiyuhu wuxuu laami ka dhigi karaa waddo furan oo jid ah annaga haddaba horudhacaan nahay waddooyinka xidhanaan furaynaa maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo waddooyinka degmadaasi si uu u wanaagsanaado isu socodka dadka iyo gaadiidka